ka saare subax wanaagsan intii sarirta xanuula saran allah ka saare subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah u siyaaji subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah u siyaaji subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah u siyaaji subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah u siyaaji subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkan idiin soo gaaray waxaana hawada idinka leeyahay arooryo suuban waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka baryadii beerluul ah oo subax waliba aad ka maqashaan raadiyo beerluula marka laga reebo subaxnimada jimcaha subaxan waxaa barnaamijka idila socodsiin doona intuu hawadu ku jiro anigoo ah bilaal daahir waane dhanka farsamada saaxiibkai cabdiqaadir cumar ibraahim cabdiqaadir nadaar ah dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinka soo wici kara eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiin ugu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha ku sugantihiin saaka iyo sida loogu waabariisto meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkan idiin soo gaaray waxaana hawada idinka leenahay subax wanaagsan meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkeena idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawada idinka leeyahay mar kale subax wanaagsan arooryo suuban waxaan gudagalaynaa qeybihii hore barnaamijka baryadii beerulan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad barnaamijka u qeyb qaadan karaysaan idinka soo wici kara eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiin ugu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha ku sugantihiin saaka iyo sidii loogu waabariistay dhegeystaha ugu horeeya qadka taleefon ku jira ayaan siinayaa fursadiisa si uu barnaamijka nagala qeyb qaato islamarkaana inoogu warbixiyo halka uu ku sugan yahay saaka iyo sida loogu waabariistay halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasi ismaqalkeen ayaa xun waa rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadii beerula wuxuu idinkaga imaanayaa muujadeyna f m ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetka aynu ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheena x iyo website-ka dhegeystaqa taleefon ku jira ayaan siinayaa fursadiisa si uu barnaamijka nagala qeyb qaato halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awda ku jiro waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadihii beerlula wuxuu idinkaga imaanayaa muujadeyna f m ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheena x iyo website-ka dhegeystayaasha dhanka iyo internetka isticmaala waxaad idinkana nagu soo gaarsiin karaysaan fariimihiina eberli xalhaa saddex saddex afar afar sun iyo sagaal idinkoo adeegsan kara aaladda whatsappka halka si toosa usoo dhici kartaan eberli xal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystayaqa taleefon ku jira ayaan siinayaa fursaddiisa si uu barnaamijkan kala qeyb qaato halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystayaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro dhegeystayaana fariintiisana soo gaarsiiyay ayaan eegayaa asalaamu calaykum waa idiin salaama raadiyo beerula waan kaa qaadnay magacaygu waa goodax waxaan joogaa xaafadda buundaweyn laanta doonsubag leh aad iyo aada u cannahay wax dhibaato kama taagno afar iyo labaatankai saaca la soo dhaafay xaafadaan ku noolahay aad iyo aada u mahadsantahay goodax sida wacan aad barnaamijkan kala qayb qaadatay islamarkaana fariintaada inoo soo gaarsiisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena kale ee sidaasi lamid a doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad soo wici kartaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha aad ku sugantihiin saaka iyo sida loogu waabareysto dhegeystayaqa taleefon ku jira ayaan siinayaa fursadiisa halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystayaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro meel waliba aad joogtaan iyo si wala codkan idiin soo gaaray waxaan hawadiinka leeyahay subax wanaagsan ororyo suuban waxaad maqlaysaan barnaamijka bareedihii beerula wuxuu idinkaga imaanaya mujadeen f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahertis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheena x iyo website-ka dhegeystahan fariintiisna soo gaarsiy waxa uu leeyahay asalaamu calaykum waa idiin salaamay magacaygu cabdifitaax waxaan joogaa xaafadda howlwadaag laanta hilaac goobihii dugsiyada madaarista qur-aanka kariimka iyo weliba suuqyadii waa lowada dareeray wax dhibaato kama tagno xaafadda hilaac beerola jiroo joog ayaan idiin leenahay subax wanaagsan aad iyo aad u mahadsantaha abdifitaax sida wacan inaad barnaamijka nagala qeyb qaadatay islamarkaana inoogu warbixisay xaafadda hilaac sida saaka loogu waabareystay waan kaaga mahad celinaya waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadihii beerola wuxuu idinkaga imaanayaa mujadeyn f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahertis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheena x iyo website-ka dhegeystaqa taleefon ku jira ayaan siinayaa fursaddiisa si uu barnaamijka nagala qayb qaato islamarkaana inoogu warbixiyo halka uu ku sugan yahay saaka iyo sida loogu waabareystay halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha sida qadka taleefonka ayaa ka go-ay waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro meel waliba aad joogtaan iyo si walba codkeena idiin soo gaarayo waxaan hawadinka leeyahay subax wanaagsan aroorya suuban
circo circo sagal hareeyo samleelku miray xalay saameeyay beelaha saameeyay beelaha circo circo sagal hareeyo samleelku miray xalay saameeyay beelaha saameeyay beelaha isna saymrooba kuulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isna saymrooba kuulama saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii caas weyn ma nabadba
meel waliba aad joogtaan iyo si weliba codkeena idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawada idinka leenahay subax wanaagsan araryo suuban waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadii beerlo wuxuu idinkaga imaanayaa muujadayna f m-ka siddeetan iyo siddeed iyo siddeed magahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanayaaad naga maqlaysaan dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlola dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa soo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinka inoogu warbixin kara goobaha ku sugantiin saaka iyo sidii loogu waabariistay dhegeysta aqa taleefon ku jira ayaan siinayaa fursadiisa si uu barnaamijka nagala qeyb qaato halo asalaamu calaykum waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajayn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystahan fariintiisna soo gaarsi wuxuu leeyahay asalaamu calaykum idiin salaam raadiyo beerola magacaygu waa cabdi yuusuf waxaan joogaa xaafadda bacaadaha aada iyo aadaa lagu wacan yahay wax dhibaataa kama taagno waqtigii waayaha idima iilo raadiyo beerlola aada iyo aada mahadsan tahay cabdi yuusuf sida wacaanaad barnaamijka kala qeyb qaadatay islamarkaana fariintaada na soo gaarsiisay waan kaaga mahad celinaya waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadii beerula wuxuu idinkaga imaanayaa mujadeena f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanaya aad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka baraheena ekc website-ka dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerula dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad soo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha a kula sugantihiin saaka iyo sida loogu waabariistay halka dhegeystayaasheena isticmaal aaladda internetka gaar ahaan whatsappka fariintiin waxaa nagu soo gaarsiin karaysaan idinka soo wici kara ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystahaqa telefoon ku jira ayaan siinayaa fursadiisa halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajaynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadii beerlola wuxuu idinkaga imaanayaa muujadayna f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne ee weliba deegaamada ku gadaamanayaaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheyna ekc website-ka dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerola dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad soo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afarsan dhegeystayaana fariintiisna soo gaarsi waxa ay leedahay magacaygu waa aamino waxaan joogaa xaafadda buundaweyn laanka taafiilta leh aada iyo aada loogu wacan yahay wax dhibaataa kama taagno goobihii waxbarashada dugsiyada qur-aan kariimka gaadiidka suuqa xoolaha dhammaan waa loo dareeray iyo midka qudaartaba waxaa idin leeyahay subax wanaagsan subax lamid ayaan ku leenahay aamina sida wacanad barnaamijka nagala qeyb qaadatay islamarkaana fariintaada inoo soo gaarsiisay waan kaaga mahad celinayaa waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadihii beerlola wuxuu idinkaga imaanayaa muujadayna f m-ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo weliba deegaamada ku gadaamanayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka baraheena ekc website-ka dhegeystaqa taleefon ku jirayaan siinayaa fursadiisa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajaynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaa soo wici kartaan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha ku sugantihiin saaka iyo sida loogu waabariistay waxaad la soo gaaran qeybihii dhexe ee barnaamijka barnaamijka waxaa inooga harsan waxyaabo dhowr ah balse dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa kusoo dhawaataan fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
fariintaas dhegeyna kusoo dhaceysay dhegeystayaal saaxiibayaal waxay qayb ka ahayd barnaamijka baryadii beerlola raadiyo beerlola mujadiisa fmka sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis ayaad maqleysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkeyna ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka baraheyna egsi website-ka dhegeystayaashiina dib nagala soo qabsay barnaamijka baryadii beerlola waxaad barnaamijka uga qayb qaadan kareysaan idinka soo dhici kara eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin kareysaan eber lixal hal saddex saddex afar afar shan iyo sagaal dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajayn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro meel waliba aad joogtaan iyo si walmoodkan idiin soo gaarayo waxaan hawada idinka leeyahay subax wanaagsan meel waliba aad joogtaan ee si waliba codkan idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawadin ka leeyahay subax wanaagsan ryooryo suuban waxaad maqleysaan barnaamijka baryadihii beelola waxaa la soo gaarinay qeybihii dambe ee barnaamijka dhegeystayaasheena dibna la soo qabsaday islamarkaana qaadka telefoonada ku jira ayaan siinayaa fursadooda si ay barnaamijka nagala qeyb qaataan halo asalaamu calaykum ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaa soo dhici kartaan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan ebril xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha aad ku sugantihiin saaka iyo sida loogu waabariystay dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha sida qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasheena hal iyo laba waxaan ka gaarinayaan siinayaa fursadooda si ay barnaamijkan la qayb qaataan islamarkaana inoogu warbixiyaan goobaha ay ku sugan yihiin saaka iyo sida loogu waafariistay dhegeystaqa telefoon ku jirayaan siinayaa fursadiisa halo asalaamu calaykum dhegeystahan fariintiisna soo gaarsiy waxa uu leeyahay waa idiin salaam raadiyo beero lamagacaygu waa nasro waxaan jooga xaafadda buundaweyn aada iyo aada loogu wacan yahay wax dhibaato kama taagan afar iyo labaatanka saaca lasoo dhaafay bashbashii barwaaqo ayaa lagu soo toosay aada iyo aada umahadsan tahay nasraa sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana fariintaada na soo gaarsiisay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum guud ahaan dhegeystayaa saaxiibyaal intaan waxaa ku eg barnaamijka bariidii beerula barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa idinla soo siinaya anigoo ah bilaal daahir waane dhanka farsamadana waa saaxiibkii cabdiqaadir cumar ibraahim nadaara intaa barnaamijkan barnaamij lamadaas ku maqli doona dhegeystayaal saaxiibayaal sidaa iyo ammaanaalla